madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada ayaa ka hadlay arrimo u badan xiisada siyaasadeed ee ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland kuwaas oo isku khilaafay arrimaha doorashooyinka madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu horreyntii sheegay inuu dhammaaday muddoxileedka sharciga ahaa ee madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo sidoo kalena uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey dagaalka ka dhanka al-shabaab jubbaland axmed wakhtigiisii mar hor u dhacay axmed laba teeramoo doorashaa iyo dhowr laba sano oo kumeel gaar ahayday iyo sanad kale oo kasii horreeyuu soo maray saddex iyo toban sano ayuu meesha joogay isaga oo teeramkiisii dhacay ayuu constitutionka inta tagu furay u dhahay ta constitutionka laba teermaa ku qoran jubbaland lagu heshii bilowgii laba teer madaxweynaha in la doorto la dooran karo tii laba kun iyo sagaaliyo tobanoo buuqa ka jirayna nimankii mucaaradka ahaayoo la tartamayo kismaayo joogay heshiisuu la galay axmed teeramkii ugu dambeeye waay ah laga leexdo teeramkan kadib issharixi maayo ayadana heshiis labaaday ah constitutionku furay isaga oo muddadii annagu aan samaynaye aan dhahnay waxbaan ku gaaraynaa oo mandateday asoo ku jira axmed saddex iyo toban sano ayuu joogaa jubbaland oo madaxweyne ka yahay saddex gobolay ka koobantaha jubbada dhexe shabaaba haysto degmooyinkeeda oo dhan gado cilaaqaadka axmed iyo waa ogtihiin intaas aan sheegayaay gadama tegin weligiis saddex iyo toban sano sanadkii afar iyo tobanaad uu socda axmed hal tuulo ka mida gobolka jubbada dhexe waa xurey waay kismaayo dhinacna ugama bixin intana uma bixin intana uma bixin iskuma dayin weligiis uma dhaqaaqin inuu dalka xoreeyo nin inuu yidhaa anigaa siddeed iyo toban sano iska joogi waxna qaban maayo shaqsi waayo waxa uu samaynayana tala qabiil oo geed guni ku shirtay ka soo go-ay ma aha waa tala asiguu istusiye laga yeeli maayo mana soconayso madaxweyne xasan sheekh ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada dowladdu ay duulaan ku yihiin maamulka jubbaland wuxuuna taa beddelkeeda sheegay in ciidamada raasgaambooni la geeyey ay ka howlgelayaan saldhigyadii ay banneeyeen ciidamada nabad ilaalinta admis midda maanta taagan marka oo laleeyaha jubbalanda lagu soo duulay jubbalanda la burburinayaa reer reer hebel la yihaahaa soo duulay hebeloobaa xag ka dhacay lala wada ajnabiga hoostiisa iyo hay-adaha lala hoos cararayahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego waxba kama jiraan dowladda soomaaliya ee aniga aan madaxweynaha ka ahay awal tii hore iyo tanba taariikh maalin meel ay xoog xal siyaasadeed xoog askari ay kaga jirisay ma jiro xoog military xal siyaasadeed in lagu gaaro meel aan maalina ku dabaqday ama aan ku jirina ma jiro mana jeclin wixii horwaato kugu yimaado waa halkeeda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed magaalada kismaayo degan yihiin ay joogaan jubbaland gobolka jubbada dhexe oo shabaab uu haysto marka laga yimaado labada gobolee kale gada iyo jubbada hooseba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel aanay joogin waa yartahay waa joogaan ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed in laga dhowro marka dalka qaybo ka mid ah iyo waajibaadkiisa saarna admisaa dalka ka baxee meelaha admis ay ka baxaysa lama wareegi kartiin ma imaan kartiin in la yidhaahdo dow ma aha saxna ma aha ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo coda wuxuuna albaabada u furay cid kasta oo tabasho qabta inay timaado miiska wadahadalka dalka intiisa kale waa nabad dowladaha hoosaa doorasha ugu soo horeyso waa qabanaynaa ilaahay idankiis kabacdina muxuu aha weli mar walba saacaddaas la joogo iyo maalintii noogu dambaysa inta ka dhex leh gogasha wadahadalka waa furan tahay in la wada hadlaa mar kasta waa furan tahay waxaan diyaar u nahay meel kastoo nala tagtay inaan tagno wadahadal noo imaada haddiina la yihaha inaan u tagno haddii kale annagaa noo imaada dhahayna in naloo yimaado meel hebel aan isugu nimaada in la yihah dalka maanta maalintii xamar keliya lela tegi karay ama xamar iyo garowa bes la tegi kara maahane meelo badanoo dalka ka mid aha la tegi karaa oo lagu shiri karaa laakiin dibadda inaan ku soo shirno ilaahay hadda ilaahay waa naga hayey hadda ka bacdin in ilaahay naga hayo ayaan ilaahay ka baryaynaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale waxaan horeyna waa u ballan qaadnay haddana aan kusii adkaynaynaa dalku doorasho qof iyo codahow aadaa ha loo diyaar garoobo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isi soo tarayay khilaafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland xasan kaafi qoyste v o a muqdisho